waxaa wax laga xumaada ah waxaa wax laga naxa ah in hooyo soomaaliyeed iyo aabbo soomaaliyeed ay isku waafaqaan in muwaadin soomaaliyeed oo nool in inti silsilad lagu xero geed lagu xerto lana yidhaahdo wuxuu cunanayaa la siinin wuxuu cabanayaa la siinin ayadoo lagu eedaynayo waxyaabaaan xaqiiqo loo haynin oo aan la baarin waxaan leeyahay muwaadinkaa soomaaliyeed ee sideedda beri katiinadda lagu xiray ee lagu xiray meesha cidlada ah qabowgii iyo roobka ku da-ayey dhibaatada la gaarsiiyey ciidanka booliiska soomaaliyeed markii lagu soo wargeliyey waxay tallaabo degdega ka qaadeen qoyskii arrinkaa ku kacay waxaana la keenay saldhigga booliiska oo hadda ay ku xiran yihiin dhibanihiina waa midkaa u jeedaan duruufaha adag ee ka muuqda waxaan leeyahay bulshada soomaaliyeed guud ahaan ganacsatada gobolka banaadir iyo guud ahaan dalkaba way dhici kartaa in la arko shakhsi wax xadaa wax dhacaa wax dila laakiin waxaa xaq u leh shakhsiga inuu xero ama la geeyo xarin xarunta booliiska saldhig booliis rug booliis ama sarkaalka booliiska ee kugu dhow askari kasta ee booliisa ee hareerahaaga jooga wuxuu u taagan yahay ee hooyaadkii iyo harsigii uu uga tagay inuu kuu adeego waxaana xaq uu kugu leeyahay wax walbo aad dhibsanaysa inaad ku wargeliso adigoo geyn kara saldhigga booliiska toban talaabo kuu jira adigoo geyn kara rugta booliiska labada talaabo kuu jirto in muwaadin soomaaliyeed intii lugi gacan ka xirto aad geed ku xirto waa dembi adag oo aan u horgeyn doono maxkamadda cadaaladda si loogu qaado falkaa guracan ee uu geystay muwaadin kasta ee nool wuxuu xaq u leeyahay in la dacweysto waxna dacweysto laakiin waa goobta laga dacweyn karaa waa saldhig booliis oo xaq u leh inuu dacwaddaas qaado uuna u gudbiyo xerdhaalinta iyo laamaha ku shaqada leh mana aqbali doono dib dambena uma aqbalayno in shakhsi soomaaliyeed uu shakhsi soomaaliyeed sidii xayawaanka intii lugta ka xerto uu guri ku dhex xerto ciddii lagu arkana wixii hadda ka dambeeya tallaabo adag ayaa laga qaadi doonaa ciidanka booliiska soomaliyeed guud ahaan waxaan ku wargelinayaa arrimaha noocaan ah inaysan dib dambe u soo laaban ciddii lagu arkana ay ku cibro qaataan kuwa maanta fuliyey nidaamka noocaana nidaamka noocaana waa nidaam aan xuquuqda aadanaha raad ku lahayn waa nidaam islaamnimo aan raad ku lahayn maana ku fekeraynin xitaa inay hooyo soomaaliyeed samayn karto nidaamka noocaana waxaan leenahay dadka noocaa ku fekeray waxaad wajihi doontaan tallaabatiina ka adag ee aad ku waantabi doonaan